halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sariyo masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyo masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo saamaada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaaye wuxunogu saaciiday sharxayn sifahaaga
ku soo dhowaada dhegaystayaal barnaamijkeenna dhammaantiinba waxaan horay u sii wadi doonnaa barnaamijkii la magac baxay baibalka dhammaantii isla markaasi caawa waxaannu horay u sii wadaynaa kitaabkii nexemiyah oo ka mid ah kutubta ahdigii hore nexemiyah wuxuu ahaa hoggaamiyaashii reer banu israa'iil wakhtigii reer banu israa'iil ay ka soo noqonayeen masaafuriska
abow hana dayrin dadkaaganehe qofkii dulmi doono dabnaaragalye abow hana dayrin dadkaaganehe
masiixa qubtiida jinnaa la darse abow hana dayrin dadkaaganehe qofkii xaqadiida ibliis tabraye abow hana dayrin dadkaaganehe
masiixa daraaddeen loo dilayo abow hana dayrin dadkaaganehe dariiqii shaydaanka markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay masaalka ama waxa ay u taagan tahay iridda kalluunka waxaanan idiin sheegnay in ciise masiix xertiisa uu ugu yeedhay inay ahaayeen kuwa dadka jillaabta haddaba kadib markii xerta ay garteen gunta injiilka ciise masiix ayaa ciise wuxuu iyaga ku yidhi sida ku qoran injiilka sida luukas uu u qoray cutubka afar iyo labaatanaad aayadda sagaal iyo afartanaad waxaana qoran sida tan oo bal eega waxaan idiin soo dirayaa ballankii aabbahay laakiin magaalada jooga ilaa xoog laydinka huwiyo xagga sare waxaa taasi loola jeedaa inaanay meelna aadin ilaa ruuxa quduuska ah lagu baabtiiso iyaga oo dhan oo uu ka buuxsamo maalintii bentekost waa konton maalmood kadib marka la ciido ciidda kormaridda ayaa waxaa ka buuxsamay ruuxa quduuska ah waxaanay noqdeen kuwa dadka jillaabta ama ciise u keena maanta weli wuxuu ilaah kuwa u adeega ku leeyahay idinka dadka ayaad dhankayga keenaysaan hase yeeshee kuwa aan weli badbaadin ka dooni maayo inay isaga dad u keenaan taasuna suuragal ma ahan waayo ninka aan weli qodhiisu badbaadin garan maayo waxa ilaah uu ka hadlayo hase yeeshee ilaah wuxuu dadkiisa ku leeyahay waxaan doonayaa inaad noqotaan kuwa dadka soo jillaabta ama aniga ii keena waxaan haddaba rumaysanahay inaan ilaah siyaabo kala duwan dadka uga dhaadhicinno oon u soo hanuuninno haddaba ma rumaysni in dadka guri weliba laga baaro ama loogu tago oo innaba taas umalayn maayo in dad lagu gaari karo waxaanse isleeyahay waxaa jira dad loogu yeedhay inay ilaah dadka hortiisa uga markhaati furaan iyadoo welibana aan la tegaynin guri weliba waxaa dadka loogu tegayaa salaad iyo wacdis innaga oo dhan waxaannu leennahay hadiyado kala duwan oo ilaah innaga oo dhan wuu ina kala duway markaana waxaa jira siyaabo kala duwan oo aynu injiilka u baafin karno hase yeeshee waxaan aaminsanahay in dhammaanteennaba aynu marka hore nimaadno iridda kalluunka oo aan ula jeedo waa inaan ilaah dadka u keennaa haddaba waa inaad qayb ka ahaato baafinta hadallada ilaah ciise masiix ayaa wuxuu inagu leeyahay waxaan doonayaa inaad i soo raacdaan aniguna waxaan idinka dhigayaa kuwa dadka jillaabta oo loola jeedo kuwa dadka dariiqi ilaah ku soo hanuuniya haddaba markii aynu soo gaarno aayadda afraad ayaannu bilaabaynaa magacyo shakhsiyaad kala duwan oo ahaa kuwii dhisay derbiyada magaalada waa wax wanaagsan in magacyadooda lagu qoray kitaabka nolosha haddaba shakhsiyaadkaasu waa kuwo ilaah uu garanayo waxaanay gacan ka geysteen dhismaha derbigii magaalada yeruusaalem waxaan rumaysanahay in maalin maalmaha ka mid ah ilaah uu ka abaalmarin doono howshiisii caaqibada lahayd ee ay ku dhisayeen magaalada derbiyadeeda haddaan horay idinku sii wadno oo aan eegno baalka lix boqol lix iyo toban ee ahdigii hore cutubka saddexaad aayadda shanaad ee kitaabkii nexemiyah waxaa qoran sida tan oo meeshii iyaga ku xigtayna waxaa cusboonaysiiyey reerta qooca laakiinse kuwoodii gobta ahaa waxba kama qaban shuqulkii sayidkooda haddaba kuwii gobta ahaa waxay la noqotay inaan loo baahnayn in haatan fuundi la noqdo oo hawsha adag ee dhismaha derbiyada ay wakhti ka lumiso waxaa kaloo laga yaabaa inay cudurdaar kale haysteen hase yeeshee haddii aad arki lahayd dhagaxdaasi derbiga yeruusaalem uu lahaa waagaas waxaa laga yaabaa inaad u uurdabaacdo raggii diiday inay ka qayb qaataan dhismaha waa raggii gobta ahaa ee reerta qooca haddaba inay nafsaddooda u huraan hawshan ilaah waa loogu taag waayey waxaanse idiin sheegayaa in howl qaxar ah ay ahayd marka dhagaxdan waaweyn la keenayo goobaha dhismaha ee derbiga waxaannu shaki ku jirin in qolooyin badan ay taahayaan kuwana ay gunuunucayeen waayo hawshu ma fududeen haddaba qofka jidhkiisa iyo muuqaalkiisa ayaa hawshaasu ay beddeli karaysaa haddaba waxaa xiisad iyo xamaasad badani ay ku dheehan tahay in kuwii gobta ahaa ay ku xigeen iridda kalluunka laga soo geliyo taasoo astaan ahaan u taagan marag furka masiixa haddaba kuwa gobta ah ama hodanka ah ayaan aalaaba ilaah u adeegin oo anigu dooni maayo inaan iyaga ka mid noqdo maxaa wacay dooni maayo in hadal iga tago ah inaan ilaah u adeegi waayo oo aan ka gaabiyo wixii ilaah uu iigu yeedhay inaan sameeyo waxaa baryahakan la helayaa dad masiixiyiin ah oo weliba aan samaynaynin wixii ilaah uu ugu yeedhay inay sameeyaan waxaad arkaysaa in badankood aanay samaynaynin wixii ilaah uu ka doonayey oo had iyo goorna ayaan gudanin waajibaadkooda masiixinimo kuwa ceenkaas oo kale ah waa in loo duceeyo si ilaah uu u siiyo aragti ka duwan tan ay iminka ku shaqaynayaan waxaan markaasi idiin sheegayaa inaanay hagaagsanayn in kuwa garanaya cilmiga iyo muujinnada ilaah ayaan u gudbinin dadka kale wixii ilaah uu baray iyaga waxay noqonaysaa mas-uuliyad xumo inaan dadka lala wadaagin hadalladiisan qaayaha iyo qiimiga weyn leh waxay la mid yihiin sida in aad qof baahan u diidayso wax uu cuno adigoo weliba cunnadu ay ku agdhooban tahay tusaale ahaan waxaa kitaabka maahmaahyadii nebi sulaymaan ee baalka siddeed boqol siddeed iyo soddon ee axdigii hore cutubka kow iyo tobanaad aayadda lix iyo labaatanaad ku qoran sida tan kii haruur ceshadaa dadka ayaa habaari doona laakiinse kii iibiya duco ayaa ku dhici doonta haddii aad si taxaddar leh u akhriso aayaddaasi waxaad ogaanaysaa cawaaqib xumida ay leedahay inaan dadka lala qaybsan hadallada ilaah ee macaaniga iyo ahmiyaddaba u leh nolosha aadanaha haddaba in aqoonta wax badbaadisa ee ku qoran kitaabka laga hayo dadka ayaa keenaysa cawaaqib xumo mana ahan arrin lagu qalbi qaboobo in erayga aan dadka lala qaybsan waxaan iminkana eegaynaa haatan dhismihii ka socday albaabka hore ama gaboobay kaasoo halkan laynoogu sheegayo haddaan horay idinku sii ambaqaadno qisada ku qoran kitaabka ayaannu haatanna eegaynaa kitaabkii nexemiyah cutubka saddexaad aayadda lixaad waxaana qoran sida tan iriddii gaboowdayna waxaa cusboonaysiiyey yehoyadaac oo ahaa ina faasee ah iyo meshulaam oo ahaa enebasoodyaah oo waxay saareen alwaaxdii saqafka haysay wayna taageen albaabadeedii oy geliyeen handaraabbadeedii iyo khataaradeedii haddaba ninna garan maayo kan uu ahaa albaabka gabowga ah waayo haatan irdaha oo dhan waxay u muuqdaan kuwa gaboobay haddaba iriddaasi waxaa loo malaynayaa inay ka mid ahayd irdihii ugu horreeyey ee magaalada yeruusaalem ay lahayd maalmihii hore ee la dhisayey haddaba kitaabkii yeremiya cutubka lixaad aayadda lix iyo tobanaad ayaa farriin inaga siinaysa iriddan gabowday waxaana ku qoran qorniinka sida tan rabbigu wuxuu leeyahay jidadka dhex istaaga oo bal wax fiiriya oo bal dhabbayaashii hore haybsada oo waxaad tidhaahdaan mee jidkii wanaagsanaa oo markaas ku socda oo naftiinna nasashaad u heli doontaan laakiinse iyaga waxay yidhaahdeen annagu ku socon mayno jidkaas haddaba waxaynu ku nool nahay wakhti ama zaman dadku aad ay u xiisaynayaan waxa cusub oo waxaaba soo baxay maahmaahyo cusub oo leh waxa cusub caalamkaa jecel waxaa markaasi dadka maanta ay doonayaan inay haystaan ama guryahooda laga helo nuuca ugu dambeeya ee gawaarida socota waxay kaloo dadku doonayaan dharka ugu dambeeya iyo guryaha ugu dambeeya haddii ay heli karaan haddaba haddaan soo koobo waxaynu nool nahay wakhti isbeddel lixaad lihi uu ka dhex socdo bulshada haddaba sidii qaabka guurka uu ahaan jiray ayaa isbeddeshay waxaana haatan soo baxday in laysla dego meelaha qaar inkastoo xaaladda dalka gudihiisa ay wanaagsan tahay laakiin xaaladaha dibadda ka jira ayaan marnaba loo taag helaynin waxaana igu maqaal ah in guurku uusan si hagaagsan uga shaqaynaynin dalka dibaddiisa iyo weliba gudihiisa waxaa kaloo aad u badatay damiir xumidii waxaana magaalooyinka waaweyn ku badan aflaanta xaaraanta ah ee dadku damiirkooda ay ku iibsadaan sino qofka wax kale ka fikiri maayo haddii uu daawado aflaantaasi wasaqda ah haddiise uu ilaah ka cabsado oo uu iska dheereeyo noocyada filimada lafadilka ah ee dadka maanta ay daawadaan waa dhallinyarada e halaag baa u dambaynaya qofku haddii uu wax badan aflaantaasi daawado waxaa ka tegaya dareenkii suubanaa ee ilaah uu ku abuuray waxaana ka lumaya tabartii iyo xooggiisii ama aan idhaahde raganimadiisii waxaa markaasi loo baahan yahay in dhallinta lagala taliyo arrimaha caynkaasi ah haddaba dadku waxay baadigoobayaan wax cusub oo ugu dambaynta ku hoggaamiya niyadjab iyo madluunnimo yeremiyah ayaa wuxuu inagu leeyahay waa inaan waddooyinkii hore soo aadnaa waayo halkaasi waxaa yaalla nasiino haddaba intii aad dawo ka raadin lahayd saaxiriinta iyo kuwa jinniyada bixiya ayaa waxaa ku wanaagsan inaad u timaado kan ku leh sida ku qoran injiilka sida matayos uu u qoray cutubka kow iyo tobanaad aayadaha siddeed iyo labaatan ilaa soddon waxaana qoran sida tan ii kaalaya kulligiin kuwiinna hooshaysan oo culaabaysanow oo anigu waan idin nasin doonaa harqoodkayga dushiinna ku qaata oo wax iga barta waayo waan qaboobahay qalbigayguna waa hooseeya oo naftiinna nasashaad u heli doontaan waayo harqoodkaygu waa dhibyar yahay rarkayguna waa fudud yahay saaxib waxaan masiixa ku haysannaa nasasho niyadda bini'aadamku waxay u baahan tahay shay ka weyn wax kasta ee laga heli karo ama ay bixiso dunidan ilbaxa ah waxaan u baahannahay inaan dib ugu noqonno waddooyinkii hore oo aynu asal raac ahaanno waxaan ula jeedaa markaan leeyahay asal raac kuwa raaca runta asaliga ah ee inoogu qoran kitaabkan soo jireenka ah ee baibalka haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno kitaabkii nexemiyah cutubka saddexaad aayadda siddeedaad qaybtiisa hore ayaa waxaa ku qoran sida tan oo meeshii isaga ku xigtayna waxaa cusboonaysiiyey cusi'eel oo ahaa ina xarhayaah oo ka mid ahaa dahabtumayaashii haddaba soo wax la yaab leh ma ahan waxa aayaddani qaybteeda hore ku qoran dhagaxdii derbiyadii magaalada yeruusaalem sidaan horayba idinku sheegay waxay ahaayeen kuwo aad u waaweyn culayskooduna wuxuu ahaa mid xaddhaaf ah haatan waxaa halkan jooga nin dahabka ka ganacsada oo aan rafaadka dhismaha waxba ka garanaynin oo haddana haatan dhex taagan goobtii dhismuhu uu ka socday haddaba ilaah wuxuu halkan inoogu qorayaa uu inoo sheegayaa wixii dahabtumayaashu ay sameeyeen maalmaheenna waxaa jira kuwa ilaah u samaynaya wax waliba waanay ku adag tahay xusuuso saaxiib ilaah wuu xisaabtamayaa haddaan horay idinku sii wadno oo aan eegno qaybta labaad ee isla aayaddii siddeedaad waxaa qoran sida tan oo meeshii isaga ku xigtayna waxaa cusboonaysiiyey xananiyaah oo ka mid ahaa dawasameeyayaashii oo waxay yeruusaalem adkeeyeen tan iyo derbiga ballaaran haddaba dawasameeye waxa weeye kuwa dawooyinka soo saara waxaanay raggaasu ay haatan shuqul adag ka qabanayaan gidaarradii waaweynaa ee magaalada yeruusaalem oo lagu dhisay dhagax hal qof siduu ku qaado ay adag tahay waxaa la odhan karaa raggaasu waxay ilaah dartii u noqdeen kuwa dhagax yar roga ilaahna wuu u qoray shuqulkii wanaagsanaa ee ay qabteen waxaan jeclaan lahaa inaan arko dad sidaas ilaah ugu shaqaynaya oo soomaali ah oo aan ka guryumin inay masiixa ammaantiisa ku adkaystaan waxaa jira dad badan oo si wanaagsan ilaah ugu shaqeeya oo qaarkood ay ka soo tagaan shuqulladii kale ee ay haysteen oo u yimaada inay ilaah ammaanaan waxay isaga soo tageen howlo lagu siinayay lacag aan xisaab lahayn waxayna soo aadeen ilaah oo ay uga dhex adeegayaan kiniisadda dadka ceenkan oo kale ah waa in ilaah loo baryaa waayo waxay wax waliba u hureen ilaah dartii haddaan horay idinku sii wadno oo aan hoos u soo dhaadhacno waxaan eegaynaa kitaabkii nexemiyah aayaddiisa laba iyo tobanaad ee cutubka saddexaad waxaana qoran sida tan oo meeshii isaga ku xigtayna waxaa cusboonaysiiyey shaluum ina halooxeesh oo ahaa taliyihii degmada yeruusaalem barhkeed isagii iyo gabadhiisii haddaba bal eeg waxaa halkan inoogu qoran waxaa maanta inoogu qoran kitaabka inay wakhtigii nexemiyah ahaayeen kuwa ilaah jecel oo la mid ahaa raggii isugu yimid inay howlaha ilaah qabtaan ilaa had iyo goorba ma ilowsana kuwa isaga u adeega cid waliba oo ay yihiinba haddaba hablihii yeruusaalem ayaa iminkana waxay leeyihiin waxaannu doonaynaa inaannu gacan ka geysanno dhismaha derbiga yeruusaalem maadaama raggu ay gacan ka geysanayaan dhismaha derbiga innaguna waa inaannu gacan ka geysannaa dhismaha guriga ilaah sida abbaarta ah shalluum ina xalooxeesh ayaan lahayn wax rag ah markaasaa gabdhihiisii howshii dhismaha derbiga yeruusaalem haatan gacan ka geysanayaan ilaahna wuu eegay shaqadii gabdhaha waana loo qoray iminka waxaynu eegaynaa iriddii dooxada iyo ciddii dhisaysay haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno nexemiyah baalka lix boqol lix iyo toban ee axdigii hore cutubka saddexaad aayadda saddex iyo tobanaad waxaa qoran iriddii dooxadana waxaa cusboonaysiiyey xaanuum iyo dadkii saanoo ah degganaa iyagu way dhiseen oo waxay qotomiyeen albaabadeedii oy geliyeen haddarabadeedii iyo khataaradeedii oo waxay dhiseen kundhudhun oo derbigii ah tan iyo iriddii degada haddaba haatan iriddii dooxada waa midda marka magaalada laga tegayo la sii maro waxay ku ooli kartaa dhan kasta oo ka mid ah yeruusaalem waayo marka qofku magaalada uu ka baxayo waa inuu iriddaasi sii maro waxaanay sii dhex maraysaa dooxo aan cidi degganayn waa isla dooxadii nebi daa'uud uu soo xiganayey sida ku qoran zabuurka cutubka saddex iyo labaatanaad markaasoo uu lahaa dooxada hooska dhimashada haddaba haddii aad dhabbahaasi qaaddo ayaa dooxada ay sii yaraanaysaa ilaa aad ka soo gasho iriddaasi iyada ah iridda waxay leedahay astaan oo waxa weeye ama lagu xasuustaa inay tahay ama ay u taagan tahay is-hoosaysiin waxaa mararka qaar ilaah uu inagu hoggaamiyaa waddooyin cidhiidhi ah si markaasi nolosheennu ay isku beddesho waxaanan galnaa cidhiidhi iyo cidlannimo marka waxaa xiisadaasi cidhiidhiga ah ee nolosha inagu qabsada loogu yeedhaa mararka qaarkood is-hoosaysiin xagga maanka ah haddaba khibradahaasi ilaah noloshayada uu gelinayo waa kuwo aynaan marnaba innagu ku heli karin xooggeenna ama xirfaddeenna is-hoosaysiintu waxay ka timaadaa xagga gudaha waxaana weeye midhaha ruuxa quduuska ah haddaba warku wuxuu ku dhan yahay inaan is-hoosaysiinta lagu helaynin dadaalka dadka waxaana niyaddeenna hoosaysiin kara ruuxa quduuska ah ee ilaah waxaan garanayaa in dad badan aynu wada nool nahay ama isku deegaan nahay ay aad iyo aad ugu baahnaan lahaayeen is-hoosaysiinta waxaad arkaysaa kuwo badan oo qabiil ku faanaya iyo kuwo hodantinimadooda ku faanaya iyo kuwa jegada ay hayaan ku faanaya hase yeeshee haddii ay garan lahaayeen ahmiyadda ay leedahay in aan layskibrin ayaa waxaa hubaal ah inay dad badan oo dadkayaga ah horumar lixaad leh tiigsan lahaayeen waxaan rumaysanahay inaan dadkayagu dagaalameen haddaanay qabweyni meesha imaanin maadaama is-hoosaysiintu ay ka mid tahay midhaha ruuxa quduuska ah ayaa qofka si fudud uu ku helaynin ilaa uu masiixa rumaysto mooyaane iminkana waxaynu eegaynaa iridda digada iyo ciddii dhistay haddaba ogow waxaannu horay idinku sheegnay in magaalada yeruusaalem ay lahayd toban irdood mid walibana ay ku sallaysan tahay macaani gaar ah iyo weliba astaamo ay u taagan yihiin haddaan wax idinka sheego iridda digada ayaannu eegaynaa kitaabkii nexemiyah cutubka saddexaad aayadda afar iyo tobanaad waxaana qoran sida tan iriddii digadana waxaa cusboonaysiiyey malkiyaah ina rekaab oo ahaa taliyihii degmada beyt hakreem wuu dhisay wuuna qotomiyey albaabadeedii oo geliyey hadaraabadeedii iyo khataaradeedii marka ay sidaan tahay ayaa iriddanu waxay qusaysaa ama loo sameeyey saxada magaalada laakiin dadka wax qora ayaan innaba faallo dheeraad ah ka bixinin iriddan maanta iriddaasi waxay ku ekaanaysaa halka loo yaqaanno willing wall oo ah meesha yuhuuddu ay u haystaan inay tahay halkii macbudka uu ka dhisnaan jiray oo ay soo siyaartaan hase yeeshee beryihii nexemiyah waxaa illinku uu ahaa ama uu ku yeelay jiirada koonfur bari ee buursiyon iriddan waxaa la soo marsiin jiray qashinka magaalada oo nin waliba oo iska fogeeyana wasakhda wuxuu ka soo bixin jiray ilinka haddaba nadaafadda jidhka waa loo baahan yahay waxaa kaloo loo baahan yahay nadaafadda ruuxa bawlos oo ka hadlaya arrinkaasi ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddiisii labaad ee reer korintos cutubka toddobaad aayadda koowaad sida tan haddaba gacaliyaalow innagoo ballamadan haysannaa aan iska sifayno nijaas kasta oo jidhka iyo ruuxa ku jirta innagoo quduusnimada kaamilayna oo ilaah ka cabsanayna haddaba bawlos wuxuu aad u adkaynayaa in nolosha masiixinimada laga ilaaliyo wasakhnimo kasta ee jidhka iyo ruuxaba ka timaada innaguna waxaynu u baahan nahay inaan taasi garanno waxaana weeye inaan marka hore ilaah u qiranno dembiyadeenna isaguna wuxuu inaga nadiifinayaa xaqdarrada oo dhan xal umuurtaasi ku saabsan ayaa waxaa ku hadlay rasuul yooxanaa sida ku qoran warqaddiisii koowaad aayadda sagaalaad wuxuuna leeyahay sida tan haddii aynu dembiyadeenna qiranno isagu waa aamin iyo caadil inuu dembiyadeenna inaga cafiyo oo uu inaga nadiifiyo xaqdarrada oo dhan waxaannu haatan soo gaarnay iriddii isha biyaha balse iyana aynu u ogaanno ahmiyadda iriddani iyo ciddii dhistay ayaannu eegaynaa kitaabkii nexemiyah cutubka saddexaad aayadda shan iyo tobanaad waxaana qoran sida tan iriddii isha biyaha ahna waxaa cusboonaysiiyey shaluum ina kaal xose oo ahaa taliyihii degmada misfaah wuu dhisay oo deday oo wuxuu qotomiyey albaabadeedii oo geliyey handaraabadeedii iyo khataaradeedii oo derbiga warta shelax oo beerta boqorka u dhowaana wuu dhisay oo wuxuu gaarsiiyey tan iyo jaranjarada hoos uga daadegta magaalada daa'uud waxaan haddaba rumaysanahay in arrinka iriddanu ay u taagan tahay ay tahay isla tii sayidkeennu uu u sharaxay haweenaydii reer samaariya ee uu ku lahaa sida ku qoran injiilka sida yooxanaa uu u qoray cutubka afaraad aayadda afar iyo tobanaad laakiin ku alla ki ka cabsada biyahan siin doono weligiis ma haraadi doono laakiin biyahan siin doono waxay gudihiisa ku noqon doonaan il biyo ka duulaan tan iyo nolosha weligeed ah mar kale ayaa ciise masiix oo dadka la hadlaya xilligii ciidda waababka wuxuu leeyahay sida ku qoran isla injiilka sida yooxanaa uu u qoray cutubka toddobaad aayadda sagaal iyo soddonaad sida tan kii i rumaysta calooshiisa waxaa ka duuli doona webiyo biyaha nool ah sida qorniinku u yidhi ciise masiix oo khudbadiisa sii wataa ayaa leh sida ku qoran isla injiilka sida yooxanaa uu u qoray cutubka toddobaad aayadda sagaal iyo soddonaad sida tan waxaas ayuu kaga hadlay ruuxa oo ay kuwii isaga rumaystay heli doonaan waayo ruuxa weli lama bixin maxaa yeelay ciise weli ma ammaanmin
sareeyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaye unogu saaciiday halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga somari bogga aaraahda ama commentska inana jawaab deg deg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareeyow masiixow salugla wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo sareeyow masiixow salugla halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin